maanta waxaa laga joogaa lixdan sannadood maalintii xorriyadda gobolada waqooyi ee soomaaliya ay ka qaateen gumaystihii ingiriiska waxaana maalintan ay bilow u tahay toddobaadka xorriyadda soomaaliya oo la qabto dabaaldegyo iyo munaasabado lagu weyneynayo munaasabada sanadkan ayaa kusoo aadaysa xili soomaaliya iyo somalilan oo burburkii dowladii dhexe kadib sheegtay inay ka go-day soomaaliya ay wadahadallo uga bilowdeen dalka jabuuti iyadoo xalayna magaalada hargeysa lagu qabtay munaasabada lix iyo labaatanka juun wariyaha v o eda sagaal mustafa xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay munaasabadan oo xalay ka qabsoontay barxadda madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa ayaa waxaa kasoo qeyb galay xubno kamid a golaha wasiirada hogaamiyayaasha mucaaridka xildhibaanada labada aqal ee guurtida ee wakiilada salaadiin cuqaal waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa si qoto dheer uga hadlay lixdan guuradii kasoo wareegtay xilligii somalilan xornimadeeda ka qaadatay dowladii ingiriiska oo laga joogo muddo lixdan sano ah madaxweynaha ayaa waxa uu ugu horeyn hambalyo u diray shacabka somalilan waxaan hambalyo iyo bawaad u dirayaa dhammaan shacabka somalilan meeluu joogaba dalka gudihiisa iyo adduunka dacaladiisa lixdan guurada kasoo wareegtay maalintii xornimada somalilan ee boqortooyada ingiriiska ka qaadatay gobolnimadeeda waa maalintii ugu horreysay ee gobollada soomaali ay ku nooshaho dhan aynu ugu horreyn inanu curadka ahayn inaynu xorriyaddii qaadanno lixankaa sano oo dhibtooda iyo dheeftoodaba lahaa oo halgan badan lasoo maray oo guuro badan la gaadhay caawa waxaynu joognaa ilaahay mahadii waxaynu joognaa adnaabaad waxaynu joognaa walaaltinimo waxaynu joognaa midnimo somalilan waxaynu joognaa barwaaqo ilaahay roob iyo qabow iyo nimcayna siiyey intaba ilaahay baynu ku mahadinaynaa dhammaan hambaliyo meelaad joogtaanba madaxweyne muuse biixi cabdi isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu si adag uga hadlay qodobka isdhexgalka bulshada kaasi oo ay dhowaan ku heshiiyeen kadib wadahadalkii ay dhowaan ku yeesheen dalka jabuuti wuxuuna sheegay in ciyaartooyada iyo bahda fanku ku tegi doonaan baasaboorka somalilan magaalada muqdisho arrinta wadahadallada wadahadallada waxaynu hore uga heshiinay laba kun iyo labayo tobankii shirkii london ayaa golayaasha noo ogolaaday in la wada hadlo shirkaana waxaa ka soo baxay inaynu u wada hadallo inagoo laba dowladood simana waana tallaabadii horeyse wadahadalkeenu ku bilaabmay wadahadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dowladood oo siman waxaan ku dhammaanayaa laba dowladood oo siman wax ka yar cid soo qaadi mayso ereyga isdhexgalka heshiiska waxaan kusoo gallay waxaa weeye isdhexgalka siyaasadda layskuga dhexgalayo waxaa la yidhi in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee isu socodka ah weliba bracket baa la geliyey saddex qodob sportska iyo cultureka dhaqanka culture dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub waayo business hortee bu bilaabmay lacagteena iyo shirkadenu isku mulaaqay isu socodku dad tuwaanidoo walaal dhow uu iska ji uu socdaa wixii isdhexgelaya horta siyaasad iyadoo way reeban tahay sidii uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanku xeer baa joojiyadu kuma jirto qofkii siyaasiya ee ama siyaasad u taga intuu iskaba taga siyaasad ka qayb gala waa dambiili qaran isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanayaa inaynu nahay masalan koox ciyaaraysa abdakada kubadda yaaba la doonayaa inay tagto koof waa inay tagaan iyagoo baasaboorka somalilan sita oo dowladda somalilan dirtay oo magaca somalilan ku ciyaaraya koox muusigaa tegaysa amarka waa dhigaysa waxay tegaysaa baasaboor somalilan iyo calanka somalilan iyo magaca somalilan qof keliga wuu tegi karaa qof muraadli hadduu socdo waa yeerki laakiin wixii institutionah ama kooxii waxay ku tegi karaan baasaboor somalilan calanka somalilan magaca somalilan fiisay kasoo iyaysiinaysaa muqdisho waa loogu dhufanayaa haddii intaa la waayo cidna tegi mayso waayo isgaadi mayno iyaguma ogola inay sidaa yeelaan fiise bixiyaan waxaynu arkaan gobolada waqooyiga inaguna tabhayo kaa tabhaye waxaanu arkaan laba dowladood nahay qof aan fiis calanka somalilan iyo baasaboorka somalilan loo fiiseynayni isugu tegi mayno ma xili karno lacagta isdhex gashay businesska isdhex galay ma xili karno dee qofka soddonkiisa oo siyaarinaya ama qofka qofku ka tagaya ama qofka shaksiga muraadkiisa tagaya iminka iyo haddee labada dhinac awooda oo socda ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu fariin u diray bulshada somalilan somalilan mar mar baan la yaabaa dadka baqda eedhaa waxbaa sana waxbaa sana dee horta nimanka waxaynu ahnaa xornimadii naga luntay lixdankii way luntay raadacaynu nahay ninka raadacadina dhib walba u maraa mana baqdo shakina ma qaba isagaa baadisa doonaya qolada geela raadisaa markay socodku dheeraado geelu in badan maqan yahay saaladay taabtaan saalada geel ayaa la eega markaasay saalo qoyan helaan dabeetana iyagoo toddoba cisho qatanaa u ordaaya bay dhahdeen hadduu dhow yahay daalkiiba uu ka baxaa anugu waxaan qabaa maanta inaynu saalo qoyan hayno oo baadidii aynu doonayna ay dhowdahay oo meel laga daaliyo meel laga walaaca midna aynaan joogin labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo waxaan lahayn sheeganayo inay baqdaana ee inagu inaynu baqanaba ma aha waayo dhammaanteen gurood baynu nahay xorriyaddeena lutilixikii waana nagu siman nahay nina ninku eedeyn maayo waxay noo ballana midnimo waxwada qabsi baadidoon loo midaysan yahay qarankoo la wada ilaaliyo in la isu dulqaato inaynu mustaqbalkan ka fiican aynu joogno dhowaan gaadhno ayaynu bala dhammaanteed sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa